way dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qartibay bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado hadahayo kale aad uga barateen warbaahinta cadaado
soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediiya dhulkuba kuu dacwiyey agogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahi idam alle ilaah kuu gangaad buluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbiga galangalkaayeen alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gobac ku liifsiiya gidaad alamarin iyo ku dhibo gaasiriyo teelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reebo sanxadwa ilaahay kumuuraayiyo geedka rabiyababsi geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla-aaneed allowguda kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goorta laga leexday disi weeraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagolodda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado caawa waxaad ku dhegaysan doontaan oo idingu soo gudbin doonaa banaanbax looga soo horjeedo shirkadib heshiisiinta galmudug ee muddooyinka dambe ka socday magaalada dhuusamareeb islamarkaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya looga dalbanayay in ay go-aankii ama inay aqbalaan islamarkaana hirgeliyaan go-aankii heshiiskii lagu gaarin cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka ayaa maanta ka dhacay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug haddaba waxgarad kala gedisan ayaa banaanbaxaasi ka hadlay islamarkaana dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay fuliso heshiiskii ay la gashay reer cadaado barnaamijka ayaad dhegaystayaal caawa ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal caawa haddii allaha awoodda leh laga helo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka oo la kulmay safiirka waddankaasi ruushka haddaba maxay ka wada hadleen barnaamijka ayaad dhegaystayaal caawa ku maqli doontaan madaxweynaha maamulka puntlandna waxa uu ka hadlay wararka sheegaya mudakororsi laga yaabo in xubnaha dowladda federaalk soomaaliya madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay sameeyaan ama ay wakhtiga kororsadaan waxaanuu sheegay in arrintaasi ay tahay midaan la aqbali karin barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aan idingu soo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan taliyaha sirdoonka dalka angola oo booqasho ku tegey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka barnaamijka dhegaystayaal sidoo kale waxaad ku maqli doontaan haddii allah awoodda leh uu raalli ka noqdo cabdi qaybdiid oo sheegay in xukuumadda federaalk soomaaliya uu ku dhiman yahay dastuurka ama weli dhanka dowladda federaalk soomaaliya uu qabyo ka yahay xaggooda hirgelinta dastuurka dalka waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka oo shir uga furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qodobada kale dhegaystayaal barnaamijka aan idigu haynana waxaa ka mid noqon doona warmartiyeed laga soo saaray shirkii dib heshiisiinta galmudug oo xalayto lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug qodobadaas iyo qodobo kale ay dhegaystayaal barnaamijka ku maqli doontaan qadarka uu hawada ku jiro haddii allah awoodale laga helo qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idigu soo gudbin doonaa xubintii kalamaan mar kale ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado
ogow quwadii allo waruma rogtay baa
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubbanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidisay
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaqo qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qubura iyo
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan dhegaystayaashaan jecel nahay aan gudagalnay barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado dhegeystayaal waxaanu ku bilaaban doonaa magaalada tan cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug maanta waxaa ka dhacay banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo shirka dib heshiisiinta maamulka galmudug ee maalmihii dambe ka socday magaalada dhuusamareeb ee madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu xalayto sheegay in lasoo gebagabeeyey islamarkaana loo gudbay wejiga labaad ee shirka maamul samaynta galmudug haddaba banaanbaxan oo aha mid ballaaran ayaa qaybaha kala gedisan bulshada ay si weyn uga qayb qaateen waxaana si weyn uga dhex muuqday odayaasha dhaqanka magaalada tancadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug qaar ka mid ah dadkii kasoo qaybgalay banaanbaxa ama waxgaradka kasoo qaybgalay banaanbaxa ayaa goobta dareenkooda ka muujiyey iyo sida ay uga xun yihiin iyagoo dhanka kalena madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday inay hirgeliyaan heshiiskii ay la galeen kaas oo ahaa in cadaada ay tahay xarunta baarlamaanka galmudug
hormadii iyo sharafdii iyo heybaddii ay u heleen in la siiyo baarlamaanka galmudug bay doonayaan wax kale uma socdaan cidna ma caayayaan cidna diri mayaan dadna ceebayn mayaan waxayna diyaar u yihiin inay hooyadii galmudug weeye meeshaani waa hooyadii galmudug waa meesha in nabadgelyada waa meesha isbarashada dadka waa meesha ummaddu ku heshiiday oo wax ku dooratay wax ku dhisatay intii baa loo socdaa meel kale looma socdo meesha dad baa u turjumaya doqona oo war xun baa waxay u turjumaan oy doonayaan dhuusafreeb dhuusafreeb waxaan u aqoonsan nahay meelaan leennahay oo degan nahay oon qayb ka nahay kow iyo tobanka qoys oo wax qaybsatay aan qayb ka nahay iyagu aan wax qaybta gaarin oo gaagaabanba marka la isku daro dad aan ukaxsoonahay dadka runtaa sheegaya kabaqabiil baan ahay waxaan doona bismillahi raxmaan raxiim waxaa weeye haddii ilaahay idmo halkaasay u socdaan waa dadkii nabadgelyada waa dadkii xorriyadda waa dadkii iyadoo laisdilayo lascuna laisqalayo qoys qoys tirana aan la arag dadkii soo heshiiso isu keenay weeye waxay u yeesheen xaq iyo xurmo iyo sharaf iyo haybad in loo in la siiyo eh, muxuu ahay baarlamanka in la siiyo oo xaruntan uu ahaado baarlamanku saldhigiisu halkay ahaado sidaasaa loo siiyey sidii bay u doonayaan wax kale ma rabaan meesha la rabo arrintu ha la geeyo madaxweynihii iyo dowladdii iyo dadkii dhan halkaa weeye la- laakiin ayaga waxay rabaan oy ku dhegan yihiin inay helaan xurmadoodii qaranku ka ballan qaaday wixii uu sheegay madaxweyne waa sharci sharci weeye in la waayo lama doonayo sidaasay doonayaan waxaa la- waxaa la doonayaa dadku inuusan u turjumin si xun inaan loo turjumin baa la rabaa oo si fiican loo turjumo wax kale ma doonayaan waa dad neceb dadka in la dilo waxaad og tihiin oo qarsoonayn halkan dadka degan waxaa la yidhaha reer xaaji saleebaan waad og tihiin qarankii dumay qoyskii bilaabay bay ahaayeen inay iska dhiciyaan markuu gardarro soota istaarsa uu ku fur soota istaarsa waxaa la yidhaha baabuurka markuu soo istaarsa ugu dhigo oo dadka allaay sidaasaa la yidhaahdaa waxaa weeye dad ka hakanaya xaqooda maaha dad la tusin kara maaha dad dhaqankoodu yaqaan been maaha waa dad diinta aad ugu xeel dheer gobolnimada iyo sharaftan u dhashay weeye waxaan rabaa inaad raalli ahaateen madaxweynaha iyo dowladda waxaa la dalbayo oo wax laga dalbayaan waa dowladda shacab maaha shacab lagama doonayo waxba shacabka waxaa naga dhexaysa in la radgeliyo iyo walaalnimo iyo xurmaa naga dhexaysa qoys kasta oo soomaaliya oo galmudug ka tirsanna waxaan u haynaa xurmo weyn baan u haynaa marka walaalayaal ku soo dhowaada sidaasaa ballanbaxaan yahay ninkii iga ninkii iga dambeeyaan saas buu uga hadli doona hadduu ilaahay idmo cid lagu dulminayo cid lagu xaqirayo midna ma jirto cid la caabeynaya ma jirto hadday ciidan tahay hadday qabiil tahay hadday qoys tahay hadday qaran muuqdo tahay qaranka laftiisa waa rabnaa qarannimadu waa waxaan u dhimanayno weeye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Een, barnaamijbaxani waa barnaamijbax nabadeed wuxuuna turjumayaa rabitaanka een, ma- ma- magaalada cadaado ee galmudug ee ah xaruntii baarlamaanka degmada cadaado oo hor loogu dhawaaqay oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi karmaajo iyo madaxweynaha eh, la yidhaahdo xaaf ay ku dhawaaqeen oo loo diiday inay shaqayso oo ay u diideen dowladda federaalka ay u diideen madaxda ugu sarraysa waxaan muujinaynaa waxa aan rabno iyo waxaan sheeganayno inaan halkan ka sheegno waxaan rabnaa in lagu shaqeeyo wixii naloo magacaabay oo naloo sheego dowladda noo sheegtay waxaanan aragnaa inay tahay dekereeto wax madaxweyne sheegay oo dekereeto uu ku magacaabay haddii aysan jirinin xaruntii baarlamaanka ee degmada cadaado ma jirtaanu leenahay madaxtooyada ee dowsa mareebeen ma jirto madaxweynaha taana magacaabay tanna madaxweynaha magacaabay waxaanu leenahay waa in lagu shaqeeyaa haddii aan lagu shaqayn nimanka ka qaybgeliya iyo dadka ka qaybgeliya ma ahin shirka i- dibushiisiinta iyo midka doorashada dhusumareeb ka dhacaya midnaba ka qaybgeli mayno dad nooga qayb-galayna ma jiro cid naguma talaysaana ma jirto waxaana waafaqsanna warkii shalay odayaashu jeediyeen ayaa warkay ku urursan yahay intaanna waxay u soo bannaanbaxday waxa ay tahay doorasho dadban ma doonayno ma doonayno wax geed lagula jiro wax ma doonayno wax dan laga leeyahay ummadda waxaan rabnaa ee aayahda inay ka talido koob iyo tobanka qabiile oo galmudug oo wax ku qaybtanto waxaan ogolnahay dowladdu inay goobjoog ka noqoto haddii aysan ka noqonayn ma rabno doorasho dadban oo dan laga leeyahay kana qaybgeli mayno waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo qaramada madow iyo ugur ururka igad inta waxaan u sheegaynaa inaanaan ku jirin shirka ka socda dhuusamareeb aanana ka qaybgelayn cidnuguma tashaana aysan jirin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dadkan meesha iskugu yimid oo tirada badan waa salaamaynaa waxaan ku salaamaynaa afar iyo tobankiiyo boqolka rag iyo gabdhaba Een, waxay muujinayaan wax kala ma wadaan qadiyaddooda dadnimadooda arrimaha laga gudbay inay ka hadlaan degmada cadaadood waxaannu caddaynaynaa in aysan maamul dhisidda galmudug inaysan ka soo horjeedin dawladda kaar uga soo horjeedin taas markaaynu caddayno
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام شركان وحو كساب سيهي برنامبحان وحو كساب سيهي إنay shucuubtooda ku muujiyaan dadka reer galmudug weliba cadaado waxaan joognaa oo banaanbaxaanu ka dhacayaa xaruntii baarlamaanka galmudug ee cadaado ee sharciga ahayd ee qoraalkeedu inuu ku qoran yahay aad hadda u jeedaan waxaan rabnaa oo madaxda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre aan u sheegaynaa reer cadaado mucaarad ma ahan dowladdooda ma diidana galmudug in la dhisa kama soo hor jeedaan waxay rabaan xaruntii baarlamaanka ee madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xaaf ay bixiyeen baarlamaanka galmudugna uu ansaxshay madaxweyne xaafna in doorashada galmudug ka dhacda uu cilaanshay xaruntaas inay helaanay rabaan oo loo cadaalad falo cadaalad darrada laga daayo doorashada dadban la joojiyo marin hawaabinta iyo iska horkeenka galmudug iyo la daayo waxaan leennahay ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa beesha caalamka u sheegaynaa dowladaha soomaaliya daneeya u sheegaynaa in sida hadda wax ku socdaano aysan sax ahayn waxaan ku baaqaynaa in la soxo cadaalad la sameeyo wixii reer cadaada la siiya loo oggolaado haddii aan middaas la yeelin ee sida hadda wax u socdaan ay u socdaan waxaan caddaynaynaa inaan waxa la mida aanaan qayb ka noqonayn inaanaan qayb ka noqonayn waxaan rabnaa yaan loo baastagin galmudug galmudug gurigii lagu dhisay aan joognaa waa meeshaan maamul waa dawlad waa maamulkii aan maamulkayagii ximan iyo xeeb uga tanasulnay waa midkaan dhaqaalahayaga ku bixinnay waa midkii dayntii aan u galnay hadda nala ku leeyahay waxaan rabnaa dawladda madaxdeeda sare inay dhagahooda furaan oo cabashada reer cadaada u furaan cadaalad darrada ay ka daayaan waxa ay leeyihiin oo dad kale ku raaligelinayaan ay u oggolaadaan haddaan intaas la oggolaan waxaan caddaynaynaa inaan go'aan ka qaadanayno wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baarlamaanka galmudug waa cadaado maadaama uu sidaas yidhi haddii isagu diido oy shaqay weyso ka yeeli mayno ma waalnaa markuu wax ka sheegaayo ma ka yeelayno midkii kaloo hadda kadib aan helno aan warkiisii oo duuban oo sanduuqyada noogu jiraan haysannaa ula tegayna waxaan leenahay madaxweynihii soomaaliya soo maahan miyuu waalnaa hadalkaan asagaa sheegay mid la kor saara maahan markhaatiyaalay lahayd kaamarooyinka caalamka oo dhan aan fiirsanaayey waan ku haysannaa maxamed cabdulaahi farmaajo kelmadda uu cadaado u sheegay odayaasha cadaadood dad la kor mara maahan dad been loo sheegana maahan ilaa iyo dawladdii ninka la yidhaahdo cabdirashiid ay soo dhaqaayeen dalka maadi iyo sharci labadaba ay ku soo dhaqaayeen ayagayna ka go'daa masiirka ree cadaado odayaashu ka go'a nin naqraacuusa ka goyn nacab dhuusa mareeb aaduusa ka goyn aniga hadlaaya saakaata ahaday kama goo ma fahamteen anigaan hadlaaya haddaan ta farmaajiya khayra lacag iyo sadiraan dhuusa mareebta ka yidhaahdaan igama go'o waxaan u sheegayaa dawladda federaalka odayaasha cadaadood ugaaska cadaado jooga suldaankeenna shan iyo tobankaas xibnood oo weligeed maadi iyo sharciba ku hogaami jirta dalka aa hogaamisa ayagayna ka taga ee ka dadka diyaaradaha lagu keenayo oo laleeyahy ree cadaaday matalaan nalo matalaan noloomana sheego muslin iyo gaalo waxaan ku dacwaynaynaa maxamed cabdulaahi farmaajo been annaga nooma sheegi karo kana yeeliba mayno ilaaha afkiisa ka keenay haddii uu diido oo caalamka markaa maxkamad isla tagna uu diido tii xasan shiikhna waa laga laaban caasimad ma laha galmudug haddaa loo samaynayaa ma jirto ma dhici karto mana yeeli doonno waxaan yeeli doonna maahan waxaan kaloo sheegayaa dadka laaluushka lagu wado ee cadaada lacagta lala wareegaayo lacagta dawladda ma dadka in lagu dumiyo oo laaluush lagu qaato miyaa loo keena miyaa cashuurta dadka loo keena ha naga daayeen maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali khayre burburka ay nagu hayaan dhibka ay nagu hayaan ha naga daayeen dadkeennu ma gadmo nama matasho gabaru wiil yara oo magiciisiyo jeeb marana xinaaliyu annaga nama mateli karaan dadka xinaaliga ah oo ay wadayaan ee gaarigacamada ku shaqaysan jira cadaad waa las yaqaanaa waa las ogyahay mana matelaan odayaasha dhaqankaana matela oo cadaadood ayagaana matala ayagaana matala waa la yaqaanaa odayaal xataa saddex iyo toban oday oo saddex iyo tobanka jufo ka kooban yihiin oo mid walba mid horjooga u yahay odag walba jufu horjooga u yahay ugaaskaa dheerikaa suldaankaa ku xiga shan iyo tobankaasaana matala shan iyo tobankoodu waxay nagu soo qaadaanana ku goonnaa beentii loo sheegay odayaasha reer xaaji saleebaan odayaasha reer cadeedo ka qanici mayno ka yeelima wax alla waxay sheegaanan ku sheega waxaan kaloo sheegaya federaalka nimanka noogu jira ee aqalka sare iyo aqalka gaaban oo koorta la lumay koorta ay la lumeen waa lagula xisaabtami doonaa ma faaminteen koortii ayay nagala lumeen waa nimanka sa- reer xaaji cadeedo laga soo doortay oo reer xaaji saleebaana koorta ay la lumeen dakanadoodii aanala ku haystaa hadda waxaa mucaaradka ayagu ay sameeyeen aa reecadeeda lagu haystaa soo maogid nin dhan oo madaxweynaha inuu qowlkiisa ka laabto waxaa ku kalifay waa koortay la lumeen ayagana waa la xisaabtami doonaa si weyn iyo si yarba aa la xisaabtami doonaa ma fahamteen maxaa cabdulaahi farmaajo dhagaxyadii uu qaaqaaday uu meel walba dhigay meel uu hadda geeyo lama hayo dhagaxii uu meesha ka qaaday kuma celin mana dhisin ayadiina waa laga sugaya ilaa ya gaalkacyo ilaa ya cadeado ilaa ya hodyo dhagaxyuu qaaday dhagaxyadii uu qaaday aaw war dhagaxii naga qaadaye mid kalena namaan u saarine sidee la yeelayaa dhagaxyadii waa lagaa sugayaa xarunta baarlamaankana waa muqadis cidaan ka yeelaynaan jirin cidaan kala hadlaynaan jirin madaxweynaan afkiisa ka maqalnay asagii hadduu yidhaha beenloowaan ahaa oo miidiyaa soo istaago shalan been sheegay maanta run sheegay ma ka yeelayna xataa kii yimaad waxaan kaloo idiin sheegayaa dadka reecadaadood annaga galmudug ximan iyo xeebaan ahayn soo maahan ximan iyo xeeb odayaal guurta ahanlen waa kuwa maanta hadlaya cadaada fadhiya ayagaana ka- baalka la yidhaahdo ay arrintu ka go'daa ma fahamteen annaga galmudug haddaanala ka talagelin haddaana annagu dhisin mana dhismi doonto mana shaqay doonto dowladda federaalkaana dadka isku dirtay xuduudaha aan leenahana waan xiranaynaa qof galmudug ayaa askari soomaaliyeed ka taliyaana dhulkeenna ma soo mari karo ayadaana dembigaas iskale dowladda federaalka السلام عليكم ورحمة الله
joogta meeshaan dhexdooda ka caddaynayna haddaanu nahay odayaasha inaanu aanu oggolayn nalagu matelin maamul subaynta mac- iyo haddii shirka dib u heshiisiinta toona dad annagana matalaana uusan ka qayb gelin waxaanu caddaynaynaa halka kan ayaa xaruntii baarlamaanka madaxweyne farmaajo ayuu u magacaabay caasimadiina waxaa u magacaabay xasan sheekh maxamed annagu waxaan qayb labada madaxweyneo kala dambaysay ninba teetal cabdi mee ku magacaabay wixii dad daris nalaha walaalahana la siiye ma haysano waxaanu haysanaa wixii madaxweynaha cabdulaahi farmaajo uu noo sheegay wuxuu sheegay inay tahay xarunta baarlamaanka halkaana ay ku shaqaynayso intaas baan uga fadhinaa madaxweynahaydi weeye ma diidanin cadaalad daro siddeetan iyo saddexdii soomaaliya degmada cadaado ayay ayaa ka istaagtay siddeetan iyo saddexdii ay cadaalad daro ka bilaabatay soomaaliya yaan loo celin siddeetan iyo saddexdii ay ka bilaabatay cadaalad daro gobollada mudug iyo galgaduud dhexdooda bartamahoodaan joognaa degmada cadaado toddoba siddeetan iyo saddexdii dhibkii soomaaliya ka bilowday cadaalad daro uga bilowday awal amrigi waddanka markaas haystay uu hayey haddana waxaan leenahay cabdulaahi farmaajo waxaa weeyaan doorashadiisii meesha tan dhib badan hawl badan wax badan baan ka soo marnay wixii lagu isaga dadkii halkaa lagu doortay baa isaga dhisay oo madaxweynaha u magacaabay odagyadii galmudug baanu ahayn waxaan nahay xaquuq badanaanu leenahay saraakiil ilaa afartan nin ah ayaa ku dhibatay halkaan oo cid naga hadsiisa aysan la arag oo reer xaj salebaan waxaan u dhaban dhigaynay galmudug inay istaagto dowladda qaranku inay istaagto maxaa weeyaan waxaan doonaynaa cabdulaahi farmaajo wuxuu u magacaabay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka reer cadaadaho oo iyagu maanta isobaxaasi ka hadlayay islamarkaana shucuurtooda ku muujinayay siday uga xun yihiin ballamaha ay sheegeen in uga baxeen madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk soomaaliya dhinaca kale magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa xalay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku xiray shirka dib u heshiisiinta galmudug kaasoo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka socday shirka dib u heshiisiinta galmudug ayaa waxaa ka soo qaybgalay ergo matalaysay dadka reer galmudug oo ka kala yimid dhammaan deegaanada galmudug ay ka kooban tahay iyo marti sharaf kale waa mas- marti sharaf kale oo ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada oo tiradooda ay gaaraysay toddoba boqol iyo labaatan xubnood inta uu socday ayaa waxaa dib u heshiisiin loo sameeyey ergadii ka soo qeybgashay shirka islamarkaana waxaa intaas kadib laga tashaday sidii loo dhisi lahaa galmudug midaysan oo loo dhan yahay ugu dambeyn shirweynaha dibushiinta galmudug ayaa waxaa laga soo saaray warmutiyeed ka kooban toddoba qodob waxaana warbaahinta u akhriyey mas-uul ka tirsan guddiga qabanqaabada shirweynaha dibheshiisiinta galmudug kaas oo qeexay waxyaabaha ka soo baxay ama lagu heshiiyey intii uu shirkaasi uu socday
waxaan halkan idiin akhrinayaa warmurtuyeedkii ka soo baxay ee howlihii aanu bilownay min lix iyo tobankii sebtembar ilaa iyo iyo ka horba Ee, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-heshiinta guddiga qabanqaabada shirweynaha dib-heshiinta galmudug iyo ergooyinka shirka ka soo qaybgalay ee ay hogaaminayaan duubabka dhaqanka ee beelaha galmudug waxay si weyn ugu faraxsan yihiin sida habboon ugu qabsoonay kulamadii horudhac ahaa ee xalinta khilaafaadka ee dhacay toddoba-iyo tobankii agoosto ilaa afartii sebtembar iyo qaban qaabada shirweynaha rasmiga ah ee dib-heshiinta galmudug intii u dhexaysay shantii ilaa lix iyo tobankii sebtembar shirweynaha dib-heshiinta galmudug waxaa ka soo qayb galay ergo matalaysa dadka reer galmudug oo ka kala yimid dhammaan deegaanada galmudug ay ka kooban tahay iyo marti sharaf ee tiradooda ka socotay ee bulshada qaybaheeda kala duwan tiradoodana ay gaaraysay ilaa toddoba boqol iyo labaatan ugu horeyn ugu horreyn shirku wuxuu si gaar ah uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dowrka weyn uu ka qaatay guud ahaan geedi socodka dib heshiisiinta iyo ee, dowrka ee, ee, gaarsiinta shacabka soomaaliyeed ee ku nool qaybaha kala gudu- kala duwan ee dalka taasoo uu horseeday wadada hadallo bulsho ee, wadahadallo bulsho oo mirodhal ah waxaa sidoo kale shirweynuhu ee bogaadinaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha go-aanka masiiriga ah oo ay ku gaareen in la badbaadiyo dowlad goboleedka galmudug oo uu muddo dheer aafeeyey khilaafaad tiro badan shirku wuxuu sidoo kale ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre safaradii uu ku soo maray deegaanada galmudug iyo dagaa iyo dadaaladii dib u heshiisineed ee uu ku sameeyey deegaanada oo kasoo oo kusoo gabagooyey gabagabeeyey natiijooyin wax ku ool ah Ee, shirku wuxuu sidaa si lamid ah bogaadinayaa dowlad federaaliga soomaaliya iyo madaxda dowladda goboleedka galmudug heshiiskii siyaasadeed ee ay galeen oo saldhiga u ahaa ee ahaa qarameynta iyo isku dhafka ciidamada galmudug sugidda amniga caasimada galmudug qabashada shirweynaha dib heshiinte iyo dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug shirku wuxuu sidoo kale bogaadinayaa hay-adaha dowladda federaaliga soomaaliya iyo guddiga qabanqaadada shirweynaha dib heshiinta galmudug kaalinta muggale ee ay ka qaateen isu keenidda ergooyinka beelaha ku matalaya shirweynaha sugidda amniga baabihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira reer galmudug ugu dambeyn shirku wuxuu ugu mahadcelinayaa bulshada de- deegaanada caasimada dhuusamareed soo dhoweynta iyo martigelinta shirweynaha iyo sidii ay uga qayb qaateen ee qabanqaabada shirweynaha ujeedooyinka ugu waaweyn ee shirweynaha kow in laysu keeno dhammaan beelaha wadadega galmudug si loo sameeyo xog ururin iyo falanqayn la xiriirta khilaafaadka ka jira dhexdooda labo in laysla fahmo lagana xalliyo khilaafaadka bulsho iyo siyaasadeed ee galmudug aafeeyey in shi- saddex in shirweynuhu abuuro jawi xasiloon oo lagu dhisi karo ee galmudug cusub si loo gaaro ujeedooyinkaa waxaa si habsami ah ka socday shirweynaha diwaan heshiinta galmudug oo loo agaasimay saddex qaybood oo ku aastaysan yeelka shirweynaha iyo qaybo dhextaal ah oo isugu jiray suugaan muxaadaraad diini ah doodo furan falanqayn su-aalo iyo jawaabo iyo soo jeedino iyo muxaadaraad dhammaan iyo dhammaan kuwaasoo dhammaan kaabis u ahaa maradhalka shirka saddexda qaybood waxay kala ahaayeen ba waxaa shirweynaha laga soo jeediyey mawadiic asaasi ah oo ah oo ah gaarista dib u heshiisiin dhab ah iyo galmudug loowada la wada leeyahay qaybtan waxaa la faguray mawduucyo hoos mawduucyada hoos ku qoran waxaana soo jeediyey khubaro ka socday wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo xubno ka tirsan gudda guddiga guddiga dib u heshiinta mawaadiicdaas waxay kala ahaayeen sida soo socda kow xaaladda nabadeed iyo khilaafaadka ee galmudug maanta ku sugan tahay ay galmudug maanta ku sugan tahay ahamiya dib u heshiisiinta bulshadeed bulshadeed u leedahay reer galmudug saddex dowrka hogaamiyeyaasha dhaqanka culamaauldiinka haweenka iyo dhalinyarada reer mudug ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta xalinta khilaafaadka iyo maamul u dhisidda galmudug weli waa socdaan mawaadiicdii afar soo bandhigista khayraadka iyo fursadaha horumareed ay galmudug leedahay waxyaabihii lashan waxyaabihii laga dartay dib u heshiinadii lagu qabtay deegaanada kala duwan ee dalka guulihii iyo caqabadihii lagala lagala kulmay ee shirarkaas miradhalka dadaalada hadda socda ee lagu sugayo amniga deegaanada galmudug casharadii laga bartay khilaafaadkii hareeriya maamulkii galmudug ee la dhisay laba kun iyo shan iyo tobankii la dhisay sida uu sida ugu habboon ee hadda galmudug cusub loo leegi lahaa iyo si aysan mar kale u guuldaraysan qaybta ta waxay tahay labaad waxay ahayd kulamo gaagaar ah oo lala yeeshay sidii guddoomiyuhu u sheegay dhammaan beelaha reer galmudug oo la dhegaystanayo waxyaabaha ay tabayaan iyo talooyinka ku aadan sidii looga heshiin lahaa khilaafaadka ka jira galmudug iyo dibudhiska galmuduga cusub qaybta saddexaad waxay ahayd ku saabsanayd falanqayn ku aadan xaluhelidda khilaafaadka iyo mashaakilka ugu waaweyn ee galmudug haysata iyo xog uruurin ay ergooyinka shirku ku lafagureen islamarkaana soo jeediyeen sidii ay xal waara looga gaari lahaa go-aanada shirweynaha kow beelaha reer galmudug waxay si isla garteen in si nabdoon oo sharuur la-aan ah ay ku wada dhistaan dowlad goboleedka loo dhanyahay kuwaasoo kaasoo ku dhisan cadaalad iyo wada sinaan laba in dib u heshiinta galmudug lasii xoojiyo lana gaarsiiyo ilaa heerka ugu hooseeya ee deegaanada galmudug uuna dhaqanku door mug leh ka qaato saddex in dhisanta dowlad goboleedka galmudug noqoto mid kala badan la geliyey oo turxaan baxsan kalsooni buuxda lagu wada qabo la wada leeyahay kuna dhisan shuruuc shuruuc saldhig looga dhigayo shareecada islaamka iyo dastuurka dalka afar in dowladdu agaasinto fududaysana dhisidda dowlad goboleedka galmudug loo dhanyahay si loo gaaro himilooyinka bulshada galmudug in khilaafaadka ka dhex jira bulshada galmudug wadadegan ee la xiriira hanti iyo dhiig la ururiyo talo laga bixiyo xallintoodana lagu wareejiyo dowladda cusub ee galmudug loo dhisayo iyo dowladda federaalka lix in odayaasha dhaqanka beelaha galmudug laga saxo wixii khaladaad ah ee ka dhex jira toddoba in dowladda federaalka soomaaliya samayso oo habraacyo iyo shuruudo adag oo loo maro soo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug iyo doorasho doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug haddana waxaan idiin akrinayaa baaqa shirweynaha shirku wuxuu bulshada shirweynuhu wuxuu bulshada reer mudug ugu baaqayaa inay colaada joojiyaan si loo helo bulsho wada jirta oo nabad ku wada nool shirku wuxuu ku baaqay in degdeg looga saaro deegaanada galmudug argixisada weli ku dhex ware ku magaacsan saddex inay dowladdu hirgeliso waxyaabaha ka dhiman ballanqaadkii nabadeynta iyo dib u dhiska deegaanada galmudug afar in dib oogis lagu sameeyo hanaankii lagu soo dhisay dowlad goboleedkii galmudug ee tub laba kun iyo shan iyo toban in lala saxo lala saxo wixii ka qaldamay afar in si degdega dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibada caalamku ay ku dhaqaa ka qayb qaataan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanada galmudug sida dekeda hobyo wadooyinka garoomada diyaaradaha iyo goobaha adeegyada bulshada lix shirku wuxuu ku baaqayaa inay hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa caalamka ay degdeg deegaanada galmudug u soo gaarsiiyaan kaalmo bani aadamo toddoba in degdeg ay dowladda federaalka u soo dhisto guddiga farsamada maamul u samaynta ee dhismaha dowladda galmudugta cusub ugu dambeyn shirku wuxuu hoosta ka xaqiiqayaa in natiijooyinka laga gaaray qabashada shirweynaha dibheshiinta galmudug ay muhiim u yihiin soo afjaridda colaadihii iyo khilaafaadkii ka jiray reer galmudug dhexdooda iyo kalsooni ku abuurista bulshada ku wada nool deegaanada galmudug intaas haddaad ii golaajaan in yaro ducaha ee aamiinta iigu dara allow dadkayagu uu ahaado uliya diir allow degaankeena aan lagu sheellow aan dalkeena lagu sheegin lana degaan allow ciideennu allow dabeecadda ciideenna ay noqoto dahab allow waxna deeqa naga sii degmiya gobol allow dowladeenna noodaa dowladeenna daacadda oo allow kuwa aan doonayno nabadda dabar ku qabo oo mahadsantii
warjilcaalow maanta xaggee u ordaysaa ma wax dhibaa jira war heedhe howshu waa isku qasan tahaye kaalayo ugaaska ila tag xildhibaannimadayda weli meel ma saarnee bal waayahay la dhaqaaji ugaas ma nabadaa aad iyo aad qofka ugu horreeya liiska ma iga dhigta ugaas waa liiskee liiska xildhibaanada beesha kuwii hore miyaad sheegaysaa war maye kuwa hadda maxaa dhacay ugaas
xaraagaagu kuguma filna ugaas waa maxay sidaad u hadlayso fadlan ugaasku waa mashquul ee kor u hay warniyowna keen meeshaan wax ku yaalla ma lehe waa kaa tagnay ugaasna ma sii ahaanaysid adna xildhibaan noqomaysid jimcaale maadaa ugaaska xilka ka qaaday war ma rabee haddaan ugaas duubaya kaalay shiicalay shiicalay kaalay haye jimcaale maxaa daran laga bilaabo saacaddan ugaaska beeshaynaa tahay anaana kaa dhigayo anaana ku duubayo halkan soo fadhiiso war ma kaa dhaba war ninkaanu war ma haye gesa caanaa dukaankan iiga soo gad oo jimcaalow ma haddaa ugaaska caana lagu subaa haddaan gesa caana booraha ku daadinaya horewna xildhibaan iiga qoraa qar hadda ii dhacatee duub oo caanaha ku daadi war yaa tanoo kala arka ugaasnimadu fududa war naga tag adduunka dhanaa la fududeeye fadlan caana ku shubo oo ciyaarta u badi si aad xildhibaan u noqoto tanina waa yaabe ma taasaad
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegaysateen warmurtiyeedkii laga soo saaray ee shirkii dibheshiisiinta galmudug ee ka socday magaalada dhuusamareeb ee xala halkaasi lagu soo gabagabeeyey uuna soo xiray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegeystayaal weli la socotaan madax aad u fara badan ayaa ka hadashay kulankaasi ama gebagabada shirkaasi waxaana ka mid ahaa madaxweynaha galmudug ee wakhtigiisu dhammaaday axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ka qayb galay xafladda soo xiritaanka shirka dibheshiinta galmudug isagoo halkaasi ka jeediyey khudbad madaxweyne xaaf ayaa sheegay sanadkii laba kun shan iyo tobankii xilligii la dhisayey galmudug wakhti badan uu qaatay sidii la isugu keeni lahaa ee lusunna xibin iyo xeeb iyo galmudug hase yeeshee markii dib la iskugu keenay isagoona xusay inay iska jireen caqabado aad u fara badan madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale ka hadlay marxaladaha iminka ay ku jirta galmudug
labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa la dhisay runtii aad baa looga shaqeeyey dad baa ka shaqeeyey muddo dheer bay qaadatay sidii galmudug iyo xumalay xeeb iyo ahlusunan isugu keenaa runtii waa la dhisay laakiin waxaa loodeeyey ku jirtay khaladaad aad u fara badan baa galay waxaana loo baahan yahay khaladaad hadduu dhaco in fikrid laga qaato aan mar damba loo noqon markii hore laysu keenay ahlu sunna iyaga oo aad u dhow aad iyo aad u dhow ayay sababo uun qaarkood ku fakatay tiina waxay koosgaraysay dad badan inay dhinteen dhibaato badan dhacday labadii sanaa hore dhammaanteed waxay ku baxday doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka
kursigaasan habsaqaye madaxweyne madaxweyne koli dhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahay madaxweynaha khaatume state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
waraana weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii hay sida kore waana iila gob sida kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
dalkaydinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan markaana shabeellada waa gobolka hiiraan wararka aanu ka helayno deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayeen halkaasi xalay dagaal culus oo ku dhex maray kooxda la magac baxday macawisleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii rag ka tirsan macawisleyda ay weerar ku qaadeen saldhig al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano deegaanka lagu magacaabo ceel waare oo ku yaala gobolka hiiraan islamarkaana waxaa intaas kadib xigay dagaal socday muddo kooban maxamed cali oo ah sargaal ka tirsan kooxda la magacbaxday macawisleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegan dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac waxaana uu ka warbixiyey sida xaaladdu iminka ay tahay ee goobtii lagu dagaalamay cidda iminka ku sugan hadaninow dhimashadii dhaawac badan baa ka dhacay afar baan ugu dilnay khazaanadii halabaa noogu dhimatay marka gaari ruumeyna waa ka qabsanay iyo lacag shan soomaali oo dad ma fahamtay afartan iyo shan milyan lacag ka shan soomaali ma garatay oo jawaan ku jirtay oo jawaan madow ah wuxuu wuxuu socday muddo ku dhawaaday hal saac iyo labaatan daqiiqa ma fahamtay saas bay wax u dhaheen annaga dagaalka hadda wuu soo afjarnay daqiiqadu soo afjarnay laakiin deegaankii hadda annaga gacanta ku haysano ilaa sacan haddaan kula hadlaa maya dhufays meesha meel ay cabsay meel oo dhufaysiyay ku jireen mabaanba meesha waa meel oo meel cas markay ta meel furan ee tahay ayaa dhufaysiya waxba samaysta ma fahamta meesha meesha me- meesha waa meel ayaga ay madaxdooda iyo dadka u joogeen marka waa meel kontarool ah kontaroolada sida ayada mukayl oo kale iyo iskaga gudbaan meelaha la iskaga gudbo waa- marka waxaa waaye aniga marka hadda howlgalkii baan howlgal baan sameynay marka information ba nolomaalmeedkeena naga soo aa naga soo galay marka weerarkiin waan ku qaadnay waan ku guulaysana saacadaan kula hadlaana hadda anaga gacanta ku hayno ma fahamte
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq alshabaab filf jadiid alshiiq majmac lislaam alansaaru sunna حزب الإسلام صوفية سمكرية قادرية سالحية أحمدية سيلعية
kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidigayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan sanuudiya waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbm ffnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliyo yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliyo yaynan ka noqon dayro aadmigae dib u taliyo yaan layna odhan wadadan jirine
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana wararka kooban qarax ayaa lagu soo warramayaa in lala eegtay ciidamo ka tirsan amisom wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta barqadii kulmiyo ka tirsan ciidamada jabuuti oo ka mid ah howlgalka amisom qarax lagula eegtay duleedka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan qaraxa ayaa dad goobjoogyaal waxay sheegeen inuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso islamarkaana kolonyo amison lagula eegtay inta u dhaxaysa degmooyinka buulo berde iyo jalalaqsi kolonyadaas oo ku sii jeeday degmada buulo berde weli lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxaasi hase yeeshee al-shabaab ayaa sheegay ama sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi iyagoo sheegay in qaraxa uu qabsaday mid ka mid ah gawaarida ciidamada jabuuti islamarkaana ay ku dhinteen shan askari siday hadalka u dhigeen si kastaba weli saraakiisha ciidamada jabuuti ee ku sugan gobolka hiiraan iyo maamulka gobolkaasiba kama hadlin qaraxa ciidamada jabuuti iyo kolonyada ay la socdeen lagula eegtay inta u dhaxaysa degmooyinka buulo berde iyo degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan wahagdhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhawaataan xibintii kalamaan oo alaba gabagabada barnaamijka aanu idiin soo gudbinno
ma kaftankii kalamaan kulmiyaana midaysay maxaa ku taal xamar in laga xaal marshow rabaa xaqaa ha sheegan xamarow in laga xaal marshow rabyaa jidadka xidhanoo xabsiga in laga xaal marshow rabyaa ninkaani xusinna waa xidha in laga xaal marshow rabyaa war intaasoo dhan yaa ku xumeeyey ha laga xaal mariya ma xumee war xamar gabar xaafad joogto wiil caayey maahane nidaam dawli oo la wada ilaashadu u baahan yahay war waxaa la yidhi xamar ooyintiisi iyo rajadii nagu abuurmaysay iskuma eka laakiinse waa amar ilaaheeye amni iyo dhaqaale iyo halkaan agab ka dhowraynay arad iyo waxaa nooga yimid tuug abaabulane arrin laga xumaadaan arkaa goor iyo ayaane waxna kama awoodoo dulmiga ma oggolaadeene inta maanku iga ooman yahay maahi anigiiye warkiinala ka iibshiya markaan hadalladii eego wuxun baan iskala aamusaa samir iyo imaane allow sahal amuuraha adaa shay walba ogsoone eebbaa awoo saad u sheegta waaye ee arrintan hee waxaa laga qabto warlanku heesaoo ma edhay xamar cadday heebteedaan xasuustay xamar caddey haruunteed xasuustay hasidaa ku buuxe xamar cadde
arraymugii hore xaa kaa wada haddaad xeebta xamar saan u wacaacale warnimayo horta nasab guna haddaad maqashiin waa xamar waa caasimadii dalka dhan sida aan bayna wax ka yihiin laankii xamar gumeey hooyo ingafi horta sababta oo hooyo soomaaliyeed xamar waay war xamar oo dhan waa afar afar sana afartan sana nabadii noolay u xihan tahay ee meel fadhiisto war gudhuuyey maanta calacalkiinaa baxaye maalin dhoweyd guddoomiye feesac alwaraabe waxa uu yidhi waanu gurmanaynaa xamar meeya kana dhibka ku dhacaye marka waa inay horta hargeysa idiin soo gurmataa dhibta laydikuma eegi karee war xamaruu ku riyooday hala xidho miska daydeen horta intaadan noo gurmadin warkaas waa muuse biixe faysalaa lagu yidhi warnimyo marba liyaab leh xamara hargeysahan gurmadaas waana ri'o halnuug diyutaas na u war afka walweynta garamayna horta maxaad naga sheegteen waraashilaawo waxaan u maleeyey qowlankii rasmiga ah maahana waa mid shushuba warrimayoona waxala waxaan ku riyooday shirar gaargaar oo madaxtooyada ka socda maxay yihiin markaan idhina waxaa la yidhi madaxweynaha wuxuu aamini waayey afartii sanoo lagu doortay shan iyo toban bilood baa ka hartay maxaa ka soo baxay baan idhi waxaa la yidhi muddo kororsi aan madaxdii asaga ka horraysa midna raja ka gelin ayuu madaxweynuhu isku qanciyey warnew liiska qaradamiska facebook in lagugu daro makabaqaysid miya war madaxweynadan sheegase biloha tah dareeranoha niifoon leh ino golo isbedeldoon baanu nahay isbedeldoon baanu nahay eraase huteele ka shiri doonto moogiye war waxay dadku leeyihiin madaxweynaha afarta sana waa ku yaraate annagana waanu u dheeraate war horta qoladiinnan ma ogtihiin xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka xanta madaxda mase xorriyaddaadi ku badatay baadhow qodobada aad sheegayso kuwii ca iyo u iyo ba iyo ta aa lagu xukumo la dhahaya ma ahano now war kuwa dadka iyagii baa lagu xasuuqay war soomaalidu may baaraase lambaahan hanta malka garsadow dadka hantan bin hanta laakiin ino korangaranga walaka jaraada warnimayo xantaasaan ku soo xasuustay saaka waxaan soo maray laba nimoo sheekaysanaya mid baa wuxuu yidhi maamul xumadaan lama daawo karee shirkad isaga wareejiya haddaan dhihi lahayna waxaan ka baqayaa mid ajnabiya inay ku wareejiyaan haddii kalena sidaan looma dulqaadan karo warkaasi mucaarad xunoo nacasoo doqonuu ahaa adigana maxaafad jeeb ku jira oo liita baa tahay war cali jeeb ku jir meeshaoysaa warwar ma haysiine madaxweynuhu xalow hoo soo xiray shirkii dawlaheshiinta galmudug maantana odayaashii heersunuu la kulmay madaxweyne xaaf iyo ra'iisul wasaare doctor sheekh shaakir laba shahaadoodu oo shaasharafa guddoonsiiyey anigu markaan arkay madaxweyne farmaajo xaaf iyo sheekh shaakir midba gacan ku haysta waxaan idhi madaxweynuhu ballanqaadyadiisa qodobkii ahay waxaan noqonayaa nabadoon waa fuliyey laakiin dad baa igu diidey war xaaf iyo sheekh shaakir labadiinnuba isku khilaaftay ahaayeen galmudug oo madaxda ahayde madaxweynuhu ma khilaafku shahaadooyin ku baxshaa war shahaadi sharaftaas may haytay lisiinka korgaaday lamadiinba raallahaada war maxal maxamuud shahaado ku qanci maaye maxaa lagu qanciyey soddon xildhibaanaa lagu qanciyey war waa iska murmaysaane wadaad xag jira ninkii qanciya jaamacadaha adduunkaa wax ka baranaya armada waxaa la yidhi abeeso dhulweekaan bay kugu dishaa wadaadna cilmuweekaan buu kugu dilaa war sheekh xasan daahira weesma erey ilma adeeryaa wadaadada maxay ahayd bahaladan maxay ahayd magaceeda wadaadada insaan loo gala ma aha war xildhibaan fiqi wuxuu yidhi war mutiyeedka ka soo baxay shirkii madaxweynaha dhuusamareeb ku soo xiray intaan la akhrin ka hor madaxtooyada soomaaliya lagu soo duubay war waxaan maqli jiray faan noole fari kama qodna marka haddii xildhibaan fiqi saas taagan yahay weli fari kama qodna warnimayo cabdiraxmaan shukuur wuxuu yidhi barnaamijka galmudug dowladda waxay ka tahay musharax isaga maamulaya doorashada lankuhatu ka horma eri leelay anaa gadhay anaana gadhisdhay anaana gamta ugu jaray wax saarnaay markareer dowladda saasa warnimayo horta musharaxiinta galmudug loo sido iyo kuwa u socdahay ilaa hadda labiyo labay kala marayaan marka kuwee mudan in shacabku taageero war xildhibaan dalaxa wuxuu yidhi reer galmudug wasiirka beeraha iska diyaariyaan maadaama shabeellada hoose ay ku milmeen war madaxweynaha galmudug waxaa isu soo sharaxay war ma haysiine nin reer xamar weynaa oo la yidhaahdo dictor cali cumar abati wadihooy waxaa liidi galeydii afgoy ka baxdo gaalkacya hala geeyo dhagaxaantana meexa laga soo dado xamar hala keeno madkuunibka galeydeedan iskadaacaynaa meex inaan xildhibaan ku naqano aan madaxweyne ku naqano yaa noo diidi kado war abati wuxuu isu sharaxay waa xildhibaan madaxweyne maahane dadka beenta ka daaya war aniga reer galmudug waxaan ka codsanayaa abati haddaysan sii karin xilkuu rabo inay ku daraan xildhibaanada kaydka warnimayo weriye xuseen cabdullaahi wuxuu wacay mid ka mida musharaxiinta galmudug wuxuu weydiiyey ka waran mudan haddii aad ku soo baxday doorashada galmudug dekadda hobyo maxaad ka yeelaysaa wuxuu ku jawaabay dekadda hobyo ah maxaa ka macna caawan kala tuurayaa beri shan saac soo wax iyadoo diyaara bismillah war haddeer codka ha la siiya asagoo kaleba laba arag war may baa dheegi jiray axmed waranlo olle waraan aqamaajin xabad nootay mahayaane aan aqamaajin geegina maysheenay ha loo siiyo ha loo dhiibo ha loo dhiibo iska meelaa kajedana war waxaa la yidhi boqortooyada yurub baan ka bixi shalay ku baaqaysay baarlamaankiibaa waashay oo mooshinkii badee allah yow baraasalis iyo maxaa booriska la haysta war mooshinkaadi sheegaas mar hore ilakataledii barnaamij oo waran i gaashaan laleolika darbiisidi war annagu ingiriiska soddon sananu ictiraafka ka sugaynay dee iminka isagaas ku dhex waashayoo annagu wax dana kama lihin waana wowilgub dowladii jubbaland qaskaad ku wadaan ma ka dhex daysaan ma waxaad tiri waxay ka wanaagsan tahay in badda soomaaliya loo xukumo war cali masaarka madaxweyne axmed dhuxul dowladda somalilan way ka qayb gelaysaa war lamamankiin diidi kor hakagaabgoo korto reer awleena islaatiina war xageed maraysaan hawadii dhulku baa laska xiray war xidig wuxuu yidhi madaxweynaha bari iyo madaxweynaha galbeed ee kismaayo isku hal maalin baa la wada caleema saaraya madaxweyne madaxweyne kursiga ku haysta aqoonsan weligay ma maqal mana arag war axmed madoobe wuxuu yidhi aniga hawada igama xirno wakhti kasta ayaan bixi karaa ee waxa laga xayiri waa shicibka muqdishoha soo mar hadduu rag yahay cabdirashiid jannu shay lacabi doonaa awowgii lagub ilaahay baa wax kaa odhantaa dafka sayidkana waa eedi arwar ma haysiina madaxweyne waana wuxuu yidhi shabaabkii shabeellada hoose joogay shabeellada dhexo u soo guuray dowladduna ciidankii waa naga wadata jidkiina hee waa la mari waayo waa u jeediyey yaaya ee arrinkan waxaa laga qabtaa arrooy minow saas yidhine waa soo baxyey muxuu u soo bixi waaya doqon maahan meesha cidlaamuu joogaya war puntland waaye meesha wariyaha lagu xiray iyo idaacadii daljir boowe been la aruurshay baa sheegaysiin puntlandna garan maysaanin war deni muuse bixi muusku baraajayna ama xarig muu keenin deni markii u dambaysa wuxuu yidhi nabad iyo nolol iyo aniga isukaan na ogaada nabad iyo nolol waxba kama qaadi karo dee qofna maxaa looga qaadi waay warxishooda amniga ilaasha ilaahay haydan barakeeyo
aniyaa ku macnaanka aley
waa hagaag dhegaystayaal xibintaasi kalamaan ayaa barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado caawa u dambaysay barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed xasan khasaar anigoo shanwaarka ayaa idinla socodsiinayey intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
ku daran ninka ay dambayseedalkuni deeqsi ka duramanaya isagoon dareen qabin qofdii laydinkala dilo فوقهادي السهر قبيشوي أيان تاتكو كولا تجن فوقهادي السهر قبيشوي أيان تاتكو كولا تجن lama daraasado isagoo dibadaha ayaa leh dukaan lagama iibsado sidii shay markaa dihane waa laga dambeeyaa intaanu daaqad kaa furan kudabaxan dubaata iyo lahabte xisaabtiiday ruuxa kale inuu dabishay oo anigoon dareen qabeen hadbalay Thank you.